malakii cutubka labaad haddaba wadaaddadow amarkan idinkaa laydiin soo diray oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay haddii aydan dhegaysan oo aydan qalbigiinna gelin si aad magacayga u ammaantaan aawadeed markaas waxaan idinku soo dejin doonaa inkaartii oo barakooyinkiinnana waan inkaari doonaa oo mar horaan inkaaray maxaa yeelay qalbigiinna ma aad gelisaan bal eega farcankiinnan canaanan doonaa oo wejigiinnana waxaan ku firdhin doonaa uus kaasoo ah uuska allabaryadiinna oo waa laydinla qaadi doonaa rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay waxaad ogaan doontaan inaan anigu amarkan idiin soo diray si uu axdigaygu reer laawi ula sii jiro axdigaygii aan iyaga la dhigtay wuxuu ahaa mid nolol iyo nabaddiino ah oo waxaan u siiyey inay iga cabsadaan wayna iga cabsadeen oo magacaygana way ka cabsadaan sharcigii runtu afkooduu ku jiray oo bushimahoodana xaqdarro lagama helin way igula socdeen nabaddiino iyo qumanaan qaar badanna xumaan bay ka leexiyeen waayo bushimaha wadaadka waxaa waajib ku ah inay aqoonta dhowraan oo waxaa ku habboon in sharciga afkiisa laga doono waayo isagu waa wargeeyihii rabbiga ciidammada laakiinse idinku jidkii baad ka baydheen oo dad badan baad sharciga ku kufiseen oo axdigii reer laawina waad qarribteen ayaa rabbiga ciidammadu leeyahay haddaba sidaa daraaddeed waxaan dadka oo dhan hortiisa idinkaga dhigay wax la quursado oo hooseeya maxaa yeelay jidadkayga ma aydaan dhowrin laakiinse dadka baad ugu kala eexateen sharciga miyaynan kulligeen isku aabba ahayn soo isku ilaah inama uumin bal maxaa ninkeen kastaba walaalkiis u khiyaaneeyaa innagoo nijaasaynayna axdigii awoowayaasheen dadka dalka yahuuda khiyaano bay ku macaamiloodeen oo dalka israa'iil iyo yeruusalaamna waxaa lagu sameeyey wax karaahiyo ah waayo dadka dalka yahuuda waxay nijaaseeyeen meeshii quduuska ahayd ee rabbiga oo uu jecel yahay oo waxay guursadeen gabdho ilaahoodu qalaad yahay rabbigu wuxuu teendhooyinka reer yacquub uga baaba'in doonaa ninkii waxaan sameeya kan toosa iyo kan ka jawaaba iyo weliba kan qurbaan u bixiya rabbiga ciidamadaba oo weliba waxaa kaloo aad samaysaan tan meesha allabariga ee rabbiga ayaad ku dul badisaan ilmo iyo oohin iyo taahid sababtuna waa qurbaanka uusan innaba mar dambe dan ka lahayn oo uusan raalli ka ahayn inuu gacantiinna ka aqbalo oo idinku waxaad tidhaahdaan waa maxay sababtu maxaa yeelay rabbigu wuxuu ahaa markhaati u dhexeeya midkiin kasta iyo naagtii dhallinyaronimadiisa oo uu khiyaano kula macaamilooday inkastoo ay tahay weheshiisii iyo naagtii ou axdiga la dhigtay oo miyuusan mid ka dhigin inkastoo uu lahaa waxa ruuxa ka hadhay oo muxuu mid uga dhigay isaga wuxuu doonayey farcan ilaah caabuda sidaa daraaddeed iska jira oo midkiinna yuusan khiyaano kula macaamiloon naagtii uu dhallinyaraanta ku guursaday waayo rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay anigu waan nabcahay furidda oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waan nabcahay kii dharkiisa dulmi ku dada haddaba sidaa daraaddeed iska jira oo khiyaano ha ku macaamiloonnina waxaad rabbiga ku daalliseen erayadiinna oo weliba waxaad tidhaahdaan war sidee baannu isaga u daalinnay waad daallisaan markaad tidhaahdaan ku alla kii sharfalaaba waa ku wanaagsan yahay rabbiga hortiisa oo isagu wuu ku farxaa amase markaad tidhaahdaan meeh ilaahii caddaaladdu